alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala raximah llahu tacaala kitaabu lbuyuuc kitaabkan wuxuu ku saabsan yahay axkaamta iibka wa fii gayrihi min almucaamalaat iyo mucaamalaad kale oo dadka dhex mara oo iibka markaa xidhiir laleh ama raaca tawaabicdiisa buyuuc waa jamac mufradkiisuna waa bayc beycna carabi waxay u taqaanaa muqaabalatu shayin bishay calaa wajhi اlmucaawada waa shay shay in loo dhigo oo bimacnaa lagu bedesho wuxuu doonayaba ha noqdo shaygaasi sharcanse waa caqdun oo yaqtadii tamliika caynin mutamawalati bihaman waa heshiis laba daraf dhex maraya oo natiijadiisu ay tahay ama wuxuu keensanayaa in cayn iyo shay la taaban karo cid la mulkisiiyo cayntaasi oo maal ah oo lagu mulki siiyo bihaman yacnaa wax lagaga iibsaday oo tusaale ahaan qofkaad gaadhiga ka iibisay gaadhiga waad mulki siisay lahaanshihiisuu ku wareegaya mulkisiintaasina heshiis idin dhex maray bay ka dhalatay waxaanaad ku mulki siisay bihaman oo wixii aad kaga bedelatay marka arrintaa waa iib baa la odhanaya iibku marka waa wax bani aadamku ay u baahan yihiin waayo qof kastaa wuxuu u baahan yahay ma haysto mar walbana bilaash lagu siin maayo lihaada ilaahay wuxuu sharciyeyey dadku waxa ay haystaan markaa inay isdhaafsadaan oo ay isku bedelaan oo ilaahay baa xalaaleeyo yihi waxala allahu albeyca waxarama ariba iibka ilaahay waa xalaaleeyey ribadana waa xaaraantimeeyey qofka markaa doonaya inuu ganacsado siduu hi alimaamu nawowi raxima اllahu tacaala lazimahu an yatacalama axkaamaha waxaa waajib ku ah axkaamta ganacsiga inuu barto oo uu kala barto heshiisyada iibka shareecada waafaqsan ee saxiixa iyo kuwa khilaafsan ee faasidka iyo axkaamta arrintaasi ay leedahay labada qofee wax kala iibsanaya waxaa shardi u ah albuluuqu wاlcaqlu wاlrushdu wاlikhtiyaar labadu waa inay qaangaadh yihiin labadu waa inay miir qabaan labadaba waa inuu tasarufku u furan yahay oo qaar la xejecelo darro awgeed maalkoodii laga xayiray waa inaan ahayn labaduba waa inay heshiiska doorashadooda ku galaan oon lagu khasbin oo qofka iibka lagu khasbaa ma ansaxayo haddii uu markaa yahay weeyaan khasabku mid xaq darro ah mararka qaarkood qofka in la khasbaa xaq bay noqonaysaa oo haddii xoolo iib gelaya uu haysto oo uu yidhaha caruurtii iyo reerkii masaarif uma hayo kuwan iibi baa la leeyahy hadduu diiday inuu iibiyo waa lagu khasbaya khasbitaankaasina waa xaq marka iibkaasi waa ansaxaya waayo waa ikraamu bixaqin arkaanta markaa iibka labadaasi waa ka mid alcaaqidaan waa albaayic almushtari labada wax kala iibsanaya waxaa kaloo dee arkaantii ka mida almacquud calayhi waxa uu heshiisku ku dhacayo almabiicu waathaman wixii la kala iibsanayey iyo wixii lagu iibsanayey ee lagu bedelanayey shayga iyo lacagta waxaa kaloo arkaantiisa ka mida asiiqa asiiqa oo dee hadalka tusinaya qofkani shaygiisii inuu iibiyey ka kalena inuu iibkii aqbalay alqabuul wاliijaabu baa la idhaahdaa oo iijaabku waa lafdu اlbaayic addaalu calى اtamliik waa iibiyuu hadalka uu ku hadlayo ee tusinaya shaygiisii qofkaa inuu milki siiyey gaadhigaygii intaasaan kaaga iibiyey ama kaa siiyey jagadaydii intaasaan kaa siiyey waa iijaabkii qabuulkuna waa lafd اlmushtari addaali calى aلtamaluk waa iibsadaha hadalkiisa tusinaya shaygaa la yidhi waan kaa iibiyo intaasaan kaaga iibiyey inuu mulkiyey oo uu ogolaaday inuu milkigiisa iyo lahaanshihiisa galo oo intaa la sheegay uu ku bedesho se ishtaraytu inu ha waan iibsaday tamallaktu qabiltu lbayca iibka waan aqbalay waxaa la midka innaga markaan u yaro fiirsaday waxaad moodaa siiqada oo iijaabkii qabuulka aadba uma ilaalino waxaa laga yaabaa labadii qof ee wax kala iibsanayay inaanay hadalkaa isweydaarsanba intaasaan kaa siiye waa siista dilaaliinya baa laga yaaba inay ku dhex jiraanoo arinta ay soo wadwadaanoo deetana intaasaanu ku dhammaynun dilaalintu ay idhaahdaan marka hadal baa loo baahan yahi waan kaa iibiyey iyo waan iibsaday siiqada waa in la ilaaliyo wey ama waan aqbalay oo siiqada lafteedu waa iijaabkii qabuulku shuruud bay leedahay ta in la ilaaliyo waa inay iswaafaqsan yihin hadduu dhahda bictuka beytii bimiati alf ishtaraytuhu biamaaniina alfan miya iswaafaqsayin boqol kun baan gurigeyga kaa siiyey siddeetan kun baan siistay isma waafaqsana dee boqol iyo siddeetan isku mid maha iib ma noqonayo kaasi waxaa kaloo shuruudda ka mida inay noqdaan mutasilaan maca almuwaalaat intaasaan kaa siiyey waan aqbalayduna waa inay ku xigto laakiin hadduu iska tago ama muddo kadib uu idhaahdo waan siistay intii aad sheegaysay baan siistay isagoo intaasaan kaa siiyey idin ku soo celin maantuu ihi jagadii waxaan kaa siiyey labaatan kun waan aqbalay ma odhan kii kale berri ama wakti kadib ayuu yidhi war jagadii aad tidhi labaatan baan kaa siiyey labaatan kan waan siistaye kaale heshiiska qore kiina kumuu soo celin hadalkii hore waxba ku ansixi maayaan waa inay xidhiidhsanaadaan iibinta iyo iibsashadu hadal xidhiidhsan waa inay noqdaan waa inay noqdaan munajas oo mucallaq lama ogola gaarhigaygaa toban kun baan kaa siiyey waan siistay hadduu aabbahay ogolaado waxbuu ku xidhay sooma arkaysa iibka ku ansixi maayo taas masalada markaa ku saabsan bayc lmucaaaat oo innagu aynu isticmaalno ma ogola shaaficiyada iyo fuqahada badankoodu oo qofkii in shaygii lacagtiisii uu dhiibo isagoon afka ka hadal shaygiina u qaato bayc lmucaaaat baa la idhaha dukaankaad tagtay laba kun oo shilin baad miiska u dhigtay roodhidii miiska dul taalabad xabad qaaatay midkiinna muu hadal ma ansaxaya bay leeyihin qaarkood baa markaa waxay ka soo reebaan waxyaabaha muxaqaraadka waxyaabaha yarar iska liita ayaa sidaa lagu kala iibsan karaa bay yidhahdeen laakiin wixii waaweyn bilaa hadal laguma kala iibsan karo waayo hadalku waa kii tusinayey qofkani inuu iibka raalli ku noqdeen ilaa an takuuna tijaaratan can taraad inama albaycu can taraad buuhi nebigu calayh isalaatu wasalaam ganacsigii iyo iibkiiba labada daraf mid waliba raalli inuu ku yahay baa shardi u ah markaa raalli ahaanshuhuna waa camal qalbigu uu qabto see lagu garanayo inuu raalli ku yahay waa inuu hadlo dee u dhahdo waan iibsaday waan iibiyey waan iibsaday waan aqbalay waan waay halkan wuxuu kaga hadlayaa noocyada waxyaabaha la kala iibsado iyo sida loo kala iibsado wuxuu ihi albuyuucu waxyaabaha la kala iibsadaa ama kala iibsigu wuxuu u jamciyey biictibaari alanwaac noociyuu leeyde marka laga ega dhinaca waxaa la kala iibsanayay xaalkiisa alaaatu anwaacin alaaatu ashyaa shayaal oo saddexa weeye waxaad waa baycu caynin waa qofku inuu iibiyo shay la taaban karo cayntu waa wixii la taaban karo shayga xajmi uu meel banaan ku buuxiye leh ayaa cayn la dhaha kani waa cayn kitaabku waa cayn qalinkani waa cayn waayo masaaxo dhulka ka mida buu qaadanaya cayntu waa waxaas cayn in la kala iibsado mushaahadatin la arkaya oo labada kala iibsanayaba u muuqata fajaa-isun kaasi waa bannaanye mar haddii shuruuddii kalena la helo shayga noocaas waa la kala iibsan karaa kitaabkana ayaynu kala iibsanaynaa adna waad aragtaa adna waan arkaa waxaa iyaduna la mida haddii hore loo arkay shayga labadooduba hore ay u arkeen muddada aragtida ka soo wareegtayna shay isku bedela aanu ahayn waa guri tusaale ahaan ama waa dhul ama waa gaari horey u arkeen muddadaana shaygu iskuma bedeli karo aragtidaa hore markaa waa lagu kala iibsan karaa wathaaniyaha nooca labaadna baycu shay waa shay iibintii shaygaasoo mawsuufin mid la sifeeye ah lama arkayo laakiin waa la sifeeyey shay nooca iyo nooca iyo noocaasa shay mucayana maaha kani sifaa lagu kala iibsanaya kaasi oo fi dimmati qofkan iibinaya dee dumadiisa saaran oo dee shaygii sifadaa lahaa inuu keeno ayaa laga rabaa dhow ile sifu ku iibiye fajaa-isun kaasi waa bannaanye baycu salam baa kaa la idhahdaa shuruud gaar uu leeya waa inoo soo socotaa oo shay mucayana maaha oo odhan maayo guri aan leeyahayoo jigjigeer ku yaalo sifadaa iyo sifadaale maaha waa guri un guri sifadiisu saatay saatay saatay ama gaari sifadiisu saatay saatay sifaa shayga lagu kala iibsanaya shay mucayana maaha beycu salam baa la dhaha wuu inoo soo socdaa isna waa bannaanyi fajaa-isun waa mid bannaan oo ansaxaya goormuu ansaxaya idaa wujida haddii la helo fiihi shaygii asifatu sifadii haddii laga helo calaa maa wusifa bihi sidii loo loo sifeeyey iyadoo ah shayga qofkani shay sifale buu iibiyey iibkaasi wuu ansaxayaa haddii shaygii oo sifadiila u keeno hadduu sifadii yeelan waayo qofkii iibsaday baa ikhtiyaarka leh ama dee kaasunbuu iska qaadan ama iibkii wuu fasakhi doonaa wuxuu odhan doonaa kani kii heshiiska aynu ku gallay maaha waay waxaa iyaduna la mida haddii shaygii lagu kala iibsado saambal muunad baa qofkii la tusay shayga lagaa iibinaya waa waa kaasoo kale macnaba qalin qalinkaasaa la tusay waxa la hi qalimaan noocaasa oo kartoonkiiba intaasoo xaba ay ku jiraan isna waa jaa-is iibkaasi waxaa shardiga uun wixii qofka la tusay inuu la mid noqdo hadduu la mid noqon waayo wuxuu ikhtiyaar u leeyahy inuu iibkaa ka noqdo oo iibkaa uu fasakho wa haaliuhaa baycu caynin shay cayna oo wax la taaban karaa iibintii weeye cayntaasi oo haa'ibatin maqan meesha heshiisu ka dhacayo way ka maqantay ama waabay joogtaaye lam tushaahad wax la arka maaha waxa jeebkayga ku jira ayaan intaa kaa siiyo waan siistay buuri falaa yajuusu ma bannaano iibka noocaasi ay walaa yasixu mana ansaxayo shay mucayana baa la kala iibsanaya maaha shay sifaad loo sheegayo oo wuxuu leeyahy tusaale ahaan gurigayga boorama ku yaal iga iibso intaa iga siiso gurigii markaa ma arkaan waxay hore u arkeenna maaha ma ansaxayo iibkaas shay mucayana la kala iibsanaya ama jagaan le oo berbere ku taalo cabirkeedu intaa yahay iga iibso hadduu idhaa un jago iga iibso sifadaa iyo sifadaa leh taa sifaa lagu iibsado horeynu sheegna waa ansaxaya laakiin shay mucayano cayiman oo aan horena loo arag imikana aan la arkahayn in la kala iibsadaa ma banaana waayo harar baa ku jira naha nabiyu can ilgharar shaygaas wuxuu noqon doona hadhow la garan maayo marka halkan ui lam tushaahad aan la arag haddii hore loo arkay waa inagii sheegnay oo muddadaa aragtida ka soo wareegtayna shaygu aanu isku bedelahayn ka imika la arkay isha lagu hayo ayuu la mid yahay waxaa la mida qofka indhahala waxay leeyihin iibkiisu ma ansaxayo waxna ma iibin karo waxna ma iibsan karo waayo dee shaygii baanu arkahayn sooma waxaan la kala iibsanaya mucayankaana waxaa shardi u ahayd in la arkayo marka isaga waa sabiil waa tawkiil waa inu cid wakiisho laakiin intuu indhaa qabay hadduu arkay shayga markuu indhabeelay wuu iibsan karaa muddadaa ka soo wareegtay muddo shaygu isku bedelaya haddaanay ahayn waayo aragtidii la doonaya waa xaasil halkan wuxuu kaga hadlayaa shayga la kala iibsanayo shuruudda laga rabo shayga la kala iibsanaya shuruuddan soo socota haddii laga waayo iibintiisu ma banaano mana ansaxayso wayasixu waxaa ansaxaya buu ihi baycu kulli shayin shay kasta iibintii shaygaasi oo aahirina shay daahira shardiga koobaad waa kaa an yakuuna aahiran waa cayntiisa iyo laftiisu ay daahir tahay waa inuu yihi waxyaabaha najaasaadka oo dhan ama daahir ahaa ee najaasoobay ooan la daahirin karin iibkooda ansixi maayo maala kaadidii saxaradii dhiiggii doofaarkii aygii cayntooda najaasa marka iibkoodu ma ansaxayo ka waran shaygu hadduu daahir ahaayo najaasa ay martay ma la iibin karaa haddii uu yahay mid la daahirin kara ha oo maro najaasa marsan tahay waa la kala iibsan karaa ila waa la daahirin karaa caynteedu najaas maaha lafteedu laakiin waxaa najaasoobay aan la daahirin karin lama iibin kara isaga tusaale waxaa waa subaga iyo waxyaabaha dareerayaasha ah ee najaasoobay lama daahirin karo siduu madhabku yahay walihaada mar hadday najaasoobaan lama kala iibsan karo muntafacin bihi shardiga labaadna waa kan waa inuu yahay shay leh manfaco waxtar waxtar weliba maqsuud oo dadka caqliga lihi ay u qastiyaan oo de ay yidhaahdaan tusaale ahaan xoola ay dhaafsadaan manfacaduna waa inay noqoto manfaco mubaax shayga manfacadiisu hadday xaaraan tahay iibkiisu ansixi maayo waxaan manfacaba lahayn waxa tusaale u ah xabad quraanjaan iyo iga iibi ui quraanjo muxuu ku falay maxay u taraysaa quraanjo qof caqli li dee quraanjo ma dhaafsado xoolihiisa ama wuxuu dhi xabad beriisa midh beriisa iga iibi midh beriisa maxaa lagu falaa manfaco maqsuuda ma leh dadka caqliga liya xoolahooda ay dhaafsadaan hadduu manfaco leey lakiin manfacadiisu ay xaaraan tahayna iibkiisu ansixi maya sida waxyaabahan heesaha loo tumee dee muusig iyo waxaa manfacadooda ah manfaco xaaraana walihaada iibkoodu ma ansaxayo miyay shardi tahay shaygaa la kala iibsanaya markaa la kala iibsanaya inuu manfacada leeyihi maya manfacada markaa ha lahaado ama mustaqbalka mid laga rajaynaya ha noqoto oo tusaale ahaan faras yaroo imika dhashay waa lakala dameer yaroo imika dhashay waa la kala iibsan karaa farasku markuu dhasho waa manfacu leyla waa la qalan karaa laakiin dameerka imika dhashay manfaco u leeyahy miyaad garanaysa lama qalan karo waxba kuu qaadi maayo beer kuu qodi maayo hadda manfaco ma leh laakiin mustaqbalkuu manfaco yeelanaya sooma marka inuu manfacada markaa la kala iibsanaya uu leeyahay shardi maaha laakiin waa inuu markaa manfaco leeyahay ama fi lma'aal waktiga soo socda mid manfaca loo laga rajaynaya waa inuu yahay mamluukin waa inuu yahay ay lilcaaqidi qofkan heshiiska iibka ku gelayaa miduu leeyahay waa inuu yahay shardiga saddexaad oo qofku wuxuu iibin karaa shay isagu uu leeyahy ama lahu calayhi wilaaya ama ciddii lahayd buu mas-uul ka yahy xoolo markaa dad yaryar oo mas-uul isagu ka yahy ama dad waalwaalna mas-uulu ka yahy kuwaa bilwalaaya bilwalaaya bilwilaaya ayuu ku iibinayaa masuuli mas-uuliyaddu ku iibinaya ama ciddii lahayd waa inuu wakiil ka yihi oo bilwakaala ayuu ku iibinayaa kuwaana marka haddii shaygan uu naftiisa uu iibinayo waa inuu isagu leeyahy hadduu leeyahy cid kalaale anuu iibinaya ciddaa kale waa inuu mas-uul ka yahy ama waa inuu wakiil u yihi laakiin intaa midna haddaana jirin baycu اlfuduuli baa la dhahdaa waa qof markaa iibka faduuli u geysa wey iibkiisuna ansixi maayo cinda shaaficiya waa jiraa culimo qaba qofkii shayga lahaa hadduu ogolaado iibkaa inuu ansaxayo saaxiibkaabaa arkay gaarigaagii oo qole ku warwareegeyso gaarigan yaa laga iibiya markaasuu yihi imisaad tiisanaysaa mas-uullo kuuma aha dee wakiillo kaamaha markaasuu yidhaha waxaanu siisanaynaa lacag fiican dee gaarhiguba aanu magaalada ka joogin waan idinka siiye keena lacagta shaaficiyadu waxay leeyihin iibkaasi ma ansaxayo waayo sheega isagu ma leh ciddii lahaydna mas-uuliyad kuma laha wakiillo kamaha lakiin ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan qofkii la hadduu ogolaado ha war gaarhigaaga waan iga iibiye lacag fiican baan ku helo oo lacagta qa waaye waa sax waad mahadsantay wuu ansaxayaa bay leeyihin waxaanay deliishadeen xadiidkii saxaabigii curwa albaariqi rasuulka calayhi salaatu wasalaam u dhiibay diinaar oo yidhi neef adhi oon ku udxiyaysta ii soo sii neefkii buu soo siiyey isagoo dhexda soo wada ayaa laba diinaar naga sii lagu yidhi labadii buu siiyey iibkaa dambe ma wakaalad buu haystay soo iibi baa laidhe sii iibi miyaa lagu yidhi maya labadii intuu siiyey buu labadii diinaar midna neef ku soo iibiyey kii kalena isagoo waduu nebiga u keenay calayh salatu asalaam diinaarkii wuu ka qaadaya neef adhiya ganacsi buu dhexda ka sameeyey soo ma ganacsigaa dee nebiga calayh salatu salaam fasax uguma haysan haddana rasuulku calayh salatu salaam waaba u duceeyo wax kasta oo saa u taabtaba uu ka macaashi jiray hadduu ciiddaa miiso uu ka macaashi jiray ducadii nebiga calayh salatu salaam ayaa ku dhacday markaasaa u daliila bay leeyihin baycu lfuduuli inuu ansaxayo haddii qofkii shayga lahaa uu ogolaado oo raalli uu ku noqdo waay waxaa kaloo shuruudda ka mida oo aanu sheegin an yakuuna macluuma lilcaaqidayn labadan qofe shayga heshiiska ku gelayaa shayga waa inay garanayaan waxaanay kala iibsanayaan cayntiisa iyo laftiisa sifadiisa qadarkiisa waxaaso dhan waa inay garanayaan oo shay majhuula ama macduuma waan jirinba in la kala iibsada ama banaana hadduu ha iga iibso hashaydaa hiblaayo neefka dhali doonto ama urgida yaryare waxarada ay riyahaygu dhali doonaan kuwa hadda jira maaha mogta ma banaano kaas waxaa kaloo shardiga alqudratu cala atasliim qofku waxaanuu iibinayo waa inuu yahay wax cidda uu ka iibiyey uu ku wareejin karo ama cidduu ka iibiye ay la wareegi karto oo shay aanad wareejin karin inaad dadka ka iibisaa kuwa banaana oo maala asamaku fi lmaai asamaku fi lbaxr inaad tidhaahdo kalluun baan soo saarayaa ee kalluunkaa toban kiilo ee kalluunaan soo saaraya iga iibso toban kiilo halkaad ku haysaa kalluunkii badduu ku jiraa inaad soo heli doontayo in kale lama garanayo ama idhaahdo hashaydaa cadhadeeda candhadeeda caanaha ku jira iga iibso ama caanahayga subaga ku jira ee weli aan laga lulin iga iibso kul hada laa yajuus ma banaana ama shaygu waa laga dhacayba geeliisii oo la dhacay oo rag u xaraysan buu dadka ka iibinaya wuxuu ka iiban karaa un qof ciddaa ka qaadan kara ayuu ka iibin karaa waaye marka taa marka wax lagu dhise shuruuddaa marka wax lagu dhiso alayhi fainahu laa yasixu ansixi maayo baycu caynin shay cayn oo la taaban kara in la kala iibsado najisatin oo lafteedu najaasa sida dhiiggii iyo baktigii iyo khamrigii iyo doofaarkii iyo sidaasoo kale kii najaasoobay marka hore daahir ahaana lama iibin karo haddaanu ahayn mid la daahirin karo sidaynu hore u sheegnay walaa yasixu ansixi maayo baycu maa shay iibintii laa manfacata manfaco fiihi isaga aanay ku jirin waxaan wax tar baan lahayn sida dibqalooca iyo quranjo iyo dugaagan dee wax waxtaro uu leeyahay aani jirin waayo waxaa in xoola la dhaafsado waa maalkii oo la dayacay wey idaacatlmaalla shareecadu ma ogola waxaan waxtar lahayn qofka waxaan waxtar lahayn dadka intuu ka iibiyo xoolahoodii qaataana xoolahoodii baadil iyo xaqdaru ku qaatu ku cunay wakadaalika dee shaygii aan la garanayn majhuulka ahaa in la kala iibsaama banaana wixii aan aanad wareejin karahayn marka shuruudda waxaa laga rabaa shayga la kala iibsanayo iyo ka lagu iibsanayo labadaba athaman walmuthman labadaba shuruudda waa laga rabaa faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay ribada iyo waxyaabaha ay ribadu gasho iyo ashyaada ribadu ay gasho sida iibkooda uu ku ansaxayo manaa shuruudda iibkooda loo dhigay ribada waxaa la dhahdaa luqatan waa ziyaada waa dheeraadka sharcanna dee noocyay leedahay ribadu oo riba alfadli baa jirta wax la idhaahdo oo laba shay oo riba ay gasho oo isku jinsi ah haddii laysku bedelo wax la ysdheeraysiyo riba alfadli baa la idhaha maalan waxyaabaha ribadu ay gashay laysku waafaqsiyo waxaa ka mid ah shaciir heedda haddaad galaan heeda galaan iyo barheeda ka siisato waa riba alfadl waa ribo dheeraadka dheeraadka uu keenay ama timirtii saasoo kale haddii timir laysku bedelayo lacagtii dee isku jinsiga haddaad dolar dolar ku bedelayso oo aad isdheeraysiiso aad tidhaha boqolka dolar boqol iyo shan igu bedel riba alfadli baa la dhahdaa labada shee ribada gasha mar hadday isku jinsi yihiin si ribo looga badbaado waa inay isleekaadaan haddii dahab dahab lagu bedelayo waa inu isleekaado haddii fido fido lagu bedelayo haddii lacag lacag lagu bedelaya ay isku nooc yihiin isku jinsi yihiin isku magac yihiin waa inay isleekaadaan riba nasiiabaa iyaduna jirta oo laba shay oo ribowiya baa laysku bedelayaa oo cillada ribada wadaaga markaasaa dibudhigis baa ku jirta oo labada shayee cilada ribada wadaaga kala jinsiba ha noqdaane marka laysku bedelaya waxaa shardiga in lagu kala iibsado naqad intaan la kala teginna la kala qaato dahab iyo fida haddii laysku bedelaya tusaalahan inay isleekaadaan shardi maaha sidaynu arki doono laakiin waxaa shardiga in marka hore naqad lagu heshiiyo oon amaaha lagu heshiiyo intaan la kala teginna la kala qaato lacagti baa lamida oo shilin iyo dolar haddii laysku bedelayo waa iib dee iibka lacagahaas sarfu baa la dhaha waa nooc iibka ka mida marka waa kala jinsi dee tanna waa dolar tanna waa shilin inay isleekaadaan waxba shardi maha mar hadday kala jinsi noqdeen laakiin waa in naqad lagu heshiiyo intaan la kala tegina la kala qaado haddii kale waa riba waa riba nasiya haddii dib u dhigeysiba ay ku jirto ribalyad baa jirta oo naqad baaba lagu heshiiyey laakiin waxaa la kala tegay iyadoon la kala qaadan ribalyad baa taa la dhaha wuxu uhi tusaale ahaan waxaad iga iibisaa toban garaam oo dahaba oo ay mise ku noqonayaan dolar waxay ku noqonayaa buuri tusaale ahaan lix boqol oo dolar waxaa lagu heshiiyey lixdaa boqol iyo dahabka in la isdhaafsado oo naqad aan amaah laguma heshiin laakiin waxaa la kala tegay iyadoon la kala qaadan waa ribalyad inaga dahabka iyo lacagta marka laysku bedelayo riba inay gashaba dadkeena in badan uma haystaan islaantii dukaanka dahabka iska tegeysaa dahab bay amaah kusoo iibsanaysa laa yajuus mar haddaad dahabka dahab ku bedelanayso ama fido ama lacag iyadoon la kala tegin waa in lala kala wareego haddii kale waa ribo wuxuu yihi sheekhu waribaa ribadu xaraamun weeye waana dembiyada waaweyn mid ka mid ah ilahay baa hi ya ayuha aladiina aamanuu itaquu اllaha wadaruu ma baqiya min الriba in kuntum muminiin rasuulkuna wuxuu yihi wuu nacdalay cidda ribada markaa isticmaasha lacana rasuulu اllahi aakila riba waa kii qaadanayay ha cuna ama si kala isticmaalay wa muukilahu waa kii bixinayey wa kaatibahu waa kii qorayey shaahidey waa labadii markhaatiga ka ahaa wa qaala hum sawa muslim baa war waa isku mid buu ihi xagga dembiga dhammaantooda waa mid dembigii baashiraya mid caawinaya markhaatigu u caawinaya eeg waxyaabaha xaaraanta ah qofka baashira un kuma dembaabo qof kasta oo qayb ka noqda iyo caawiye ayaa ku dembaabaya waad arkaysaa markhaatigii iyo kii qoraya maxaa lagu nacdalay iyagu ribana may bixin ribana may qaadanayn dee ribadii bay caawiyeen ciddii qaadanaysa ilahayna wuxuuhi walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan haddaba riba maxay gashaa waxaa jira ashyaa markaa laysku waafaqsan yahay inay ribadu gasho dahabka laba fidada albur waa baashan qamadida aynu dhahno ashaciir waa heedda atamr waa timirti iyo almilxu lixdaa riba inay gasho waa laysku waafaqsan yahay waxaanay culimmadu u badan yihiin ribadu lixdaa inaanay ku koobnayne waxyaabo kale looga qiyaas qaadanayo oo dahabkiiyo fidada waxaa la mida bay yidhaahdeen wax kasta oo wax lagu kala iibsado ila labada wax lagu kala iibsaday ahaan jireenay sa lacagahan imika la isticmaalo ee waraqiga warqadda ama macdaniga dahabkiiyo fidada la xukum noqonayaan labadaas labadaasay la xukum noqonayaan lacag waxaa la dhaha o dhami oo sababta ay ribowi u noqdeen waxay leeyihiin waa athamaniya waa dee ashyaada lagu lacagaystaa bimacnaa lagu bedeshaa afartan raashinka ah ilay shaciir iyo bur atamr iyo almilx milixna raashinkaa ku hagaaga raashinku bay la xukumtay afartaasna waxay leeyihin waxay ribowi u noqdeen raan shaaficiyo acaamnimu waa acaam waa wax la cuno marka wax kasta oo la cuno ayaa iyagana la xukum noqonayo ribadu ay gelaysa ha loo cuno in lagu noolaado khida ahaan ama faaki ahaan ha loo cuno ama daw ahaan ha loo cuno waxyaabaa daw ahaan loo cuno maxaa ka mid a tusaalahaan xabaasuudda soo daw ahaan looma cuno waa acaam de ribadu way gelaysa waay marka dahabkiiyo fidadii maxaa looga qiyaas qaata kulu maa kaana amana lashya wax kastoo wax lagu kala iibsado lacagahoo dhan baa soo gelaya hadda la isticmaalo ribo way gashaa afartaa raashinkaana maxaa looga qiyaas qaatay kulu macuum de xadiidka ayaaba ay ku soo aroortayba aacaamu biacaami mila bimil hadii raashin raashin lagu bedelayo ama wax la cuno wax la cuno lagu bedelayo n isku jinsina u yahay waa inuu isleekaado haddaba intaynaan akrin kitaabku siduu u dhigay somaynaan odhan iminka markaynu soo ururino riba waxay gashaa jamiic اlasmaan waxalaal wax lagu kala iibsado waa dahab fido iyo lacagihii o dhan waxaa kaloo ay gashaa ribadu kulu maطcuum wax kasta oo la cuno cuntahaana loo cunayo faakihana loo cunayo dawaahana loo cunayo marka waxyaabaha ribadu ay gashaa marka koobaad xagga sare kala qabso hoos baynu u daadijinaynahay waxay u qaybsameen labo qolo qolada afmaanta ah waxa wax lagu kala iibsado dahab fido iyo lacag qoladaa meel inoogu tiri qolada labaadna waa macuumaadkaoo waxa la cuno labadaa guruub bay u qaybsameen waxyaabaha ribadu ay gashaa labadaa guruub iyaga riba ma dhex marto sida la doono haddii laysugu iibiyo labadaa qolo wax riba ahi iyaga ma dhex marto oo maalan dahabka haddaad ku iibsanayso raashin ama wax la cuno riba ma jirto waa la kala badin karaa waa la isku amaahan karaa lacagtii haddaad raashin ku iibsanayso ama wax la cuno riba ma jirto waa la kala badin karaa waa la isku amaahan karaa hadduu adigaa bakhaarka tegaye raashin intaad ka iibsato lacagtiina lagugu qorayo riba ma jirto lacagtiiyo raashinkana way kala badan yihin marka labadaa qolo horta iyagu saasay u kala xidhan yihiinoo wax ribii ma dhex marto alahmaan waalmacuumaat maslada koobaad ay tahay in la fahmo wey waadix mata ya labadan qolo qolo walba ribadu goonidooday u dhex martaa oo amaanta haddii iyada laysku iibiyo waxyaabahan waxa lagu kala iibsada dahab iyo fida iyo lacag riba markaasay iman karta macuumaadka waxyaabahan la cunana marka iyaga laysku bedelo markaasay riba iman kartaa maslada labaad ay tahay in la fahmo haddaba sidee ribe lagaga badbaadaya waxaa lagaga badbaadayaa waxyaabahan afmaanta ee wax lagu kala iibsado haddii ay isku jinsi yihiin manaa ay isku magac yihiin waxaa ribe laga badbaadaya markaa saddex shardi la helo kow waa inay isleekaadaan haddii la kala badiyo riba faraha lala galay laba heshiiska iibku waa inuu naqad ku dhaco ama haanu ku dhicin saddex intaan la kala tegin waa in la kala qaato tusaale dahab baad dahab ku bedelaysa si ribo looga badbaado maxaa shardi a ile waa isku jinsiyo kana dahab baa la dhaa kana dahab baa la dhaa say doonayan ha u kala wanaagsanaado laakiin magaca dahab way wadaagaan si ribo looga badbaado maxaa shardi ah atamaaul isleekaansho alxuluul oo in lagu heshiiyo amahlaan iyo ataqaabud intaa la kala tegey la kala qaato fidada iyaduna waa saasoo kale haddii fido fido lagu bedelanayo saddexaa shardi waa ayaa la rabaa ile waa isku jinsiyo tanna fidaa ladha tanna fidaa ladha lacagtii isku magaca ahayd iyaduna waa saasoo kale oo dolar haddii dolar lagu bedelayo saddexaa shardi baa la helaa waa inay isleekaadaan waa in amahlaan lagu heshiiyo waa in intaa la kala tegi la kala qaato hadday isku jins yihiin saddexdaa shardi baa ribo lagaga badbaadaya saddexdaa shardi hadduu midkood maqan yahay waa ribo noocay tahayba waayo waa wada asmaan waa waxyaabaha wax lagu kala iibsado laakiin waa kala jinsi kanna dahab baa leedhaa kanna fidaa leedhaa kan dahab baa leedhaa kanna lacag baa leedhaa kan doolar baa leedhaa kan riyaal baa leedhaa kan shilin baa leedhaahda waa kala jinsi oo kala magac bay wataan soo ma mar haddii ay kala jinsi yihiin asmaanba ha noqdaan oo guruubkii asmaanta ahaaba ha noqdaane inay isleekaadaan horta shardi maaha oo nebigu wuxuu yihi faida اkhtalafat hadi اlasnaaf fabiicuuha kayfa shiئtum ida kaana yadan biyad mar hadday laba nooc kala noqdaan sidaad doonaysaan u kala badiya laakiin intaan la kala tegin waa in la kala qaato tusaale ahaan dahab iyo fido laba jinsi bay kala yihin waa la kala badin karaa lacag iyo dahab laba jinsi bay kala yihin waa la kala badin karaa lacagayowgii kala magaca ahaa lacagayow kala duwan ahaa waa la kala badin karaayo waynagaa maanta dee boqolka doolar ku sarifanayna sideed boqol iyo konton kun waa laba jinsiyoo kala duwan taana shilin somalilan baa ladhaa taana doolar baa ladhaa marka waa la kala badin karaa laakiin maxaa shardiga labadii shardiye kalaa laga rabaa ila ciladii ribaday wadaagaano labaduba waa amane labadii shardiyo kale ah naqdi in lagu heshiiyo marka horeba oon amaah lagu heshiin iyo intaan la kala tegin in la kala qaato haddaad boqol doolar shilin somalilan ku sarifanayso waad kala badin kartaa ile waa laba nooce laakiin waa inaan amaah lagu heshiin haddii amaah lagu heshiiyo tiraahdo anigu boqol doolar oo bishu markay dhammaato aan kuu keeno sarifkiisoo shilin ay siisii bal saacad kadib aan kuu keeno hadduu idhaahdo laa yajuus ma banaana intaan la kala teginna waa in la kala qaato cumar ibn khaaab wuxuu odhan jiray hadduu ku idhaahdo dahab iyo fido aynu kala bedelano oo ku idhaahdo keen dahabkaoo fidada bannaanka ii yara taagna oo gurigan ka soo saarayaa waa ribuu odhan jiray cumar ibn khaaab soo warxad maa marka hadday isku jinsi yihiin saddexdaa shardi baa laga rabaa gruubkaas hadday isku jinsi yihin isku magaciin hadday kala jinsi yihiinna waa la kala badin karaa labada shardiye kala la raba soo warcad maaha maxaynu ka dhammaanay gruubkii asmaanta ahaa lacagayowga ahaa dahab fido iyo lacagayow maxaa inoo hadhay gruubkii kale sooma de gruub kale isaguna dhexdiisa waa sidanoo kale un hadduu isku jinsi yaho tusaale ahaan hadhuur baa hadhuur lagu bedelaya arbakhi baa arbakhi lagu bedelaya beriis baa beriis lagu bedelaya heed baa heed lagu bedelaya waa ribowi cilatu riba wadaago oo طacaamnimada ah wax la cuna inuu yahay isku magacana ah saddexdaa shardi waa rebe lagaga badbaadi karaa inuu isleekaado in amahlaan marka horeba iibka lagu galo intaa la kala tegi in la kala qaato hadduu kala jinsiyo laba magac uu kala leeyahy tusaale ahaan timir iyo heed soo laba jinsi ma kala aha maxaa shardiga in amahla-aan lagu heshiiyo naqad lagu heshiiyo intaa la kala tegin in la kala qaado mar hadday kala jinsi noqdaan waa la kala badin karaa warcad mey haddaba su-aal baan idi weydiinaya haddii aad tusaale ahaan nin dahab haysay ayaa dahabkiisa rabtaa adiguna waxaad haysataa geel waxaad tiri war awrkayga ina heblaaye ee sideed jirka ah niyo waxaad igu bedeshaa silsilad dahaba oo labaatan garaama markaasuu yihi waa saxe awrka keenoo dahabka berri baan kuu keenaya ka warrama arrintaas inaad fahamteen iyo in kalean eegaya isu eega labada shay horta maxay isu yihin labada shay riba ma dhex maraysaa labadaa awr iyo dahab ya ma dhex marayso riba waxay dhex martaa wax tacaam isku ah magaca tacaamnimo wada wata in la cuno wadaaga ama wax magaca amannimo wata dahab fido iyo lacag dee kana waa awr awrku dahabna maaha fidona maaha lacagna maaha isagiiyo dahab riba ma dhex marayso waayo bakhaarkaad tagtay waxaad tidhi niyow laba gadbadoodoo sokora iga iibiyo lacagtana igu lahaw ka warrama hal yajuus nacam yajuus riba ma dhex martaba ayagaa isku qolaba riba gebigeedu waxaa la kala iibsanaya o dhan laba qolun bay dhex martaa wixii tacaamana gudihiisay ribadu ku wareegtaa wixii la cuno wixii asmaana oo dahab iyo fido iyo lacag ku urursan gebigiisubana dhexdiisay riba ku wareegta haddaad intaa ka baxdo ribaba ma jirtaba ilaa dee ribada dayntii waxaa ka dhalata mooyaane sida inaad tiraa boqol dolar baan ku amaahanaya hadhow boqol iyo tobanii keen ribal jaahiliya ah taas iyaduma banaana iyadoo lafteeda dee kala badintu unbaa ku jirta soo maha boqol iyo boqol iyo toban dabay kala badan yihin sababta loo diiday waa taas marka gebigaba baabkan ribada ee dadku ay ku wareeraan intaasuu ku urursan yihi horta inaad fahamto ribadu inay gasho laba ur macuumaadka ah wixii la cuno iyo asmaantu ah wixii wax lagu bedesho oo gebigiisuba dahabka fidada iyo iyo lacagayaga horta qodobkaa ma fahamta waxay riba gashaa inuu intaay ribadu dhar ma gashaa may dhul miyay gashaa iyo guri may gawaadhi miyay gashaa maya beera miyay gashaa maya qalab dhismo miyay gashaa maya riba gebigeeduba maxay gashaa wixii la cuno qolo ah iyo wixii wax lagu bedesho oo qolo ah dahab iyo fido iyo iyo lacagayo labadaa qolo riba ma dhex martaa ma iyagana riba ma dhex marto waayo cilada ribaday ku kala duwan yihin kuwaasi waxay riba u gashay inay acaam yihin wax la cuno inay yihiin kuwana waxay riba u gashay inay yihiin asmaan waxa wax lagu bedesho inay yihiin marka labadaa qolo riba ma dhex marto qolo walba goonideeda ribadu dhex marta qolo macuumaadka waxyaabaa la cuno saddex shardi marka la helaa riba laga badbaadaya hadday isku jinsi yihiin labada shay magac ay wadaagaan inay isleekaadaan in naqad lagu heshiiyo intaa la kala tegin la kala qaato hadday acaam wada yihiin laakiin ay kala jinsi yihin oo laba magac ay kala wataan waa la kala badin karaa labada shardiye kaluma la rabaa naqadka iyo kala qaadasha qoladan kale asmaanta ladhaana hadday isku jinsi yihiin dahab dahab lagu bedelayo ama fido fido lagu bedelayo ama lacag lacagteedii lagu bedelayo saddexii shardi baa la rabaa isleekaansho naqad iyo intaa la kala tegin la kala qaato hadday kala jinsi yihiin oo kana waa dahab kana waa fido kani waa dahab kana waa lacag waa la kala badin karaa laakiin labadii shardiye kalaa la rabaa naqad iyo iyo taqaabud kala qaadasho gebigaa baabku intaasu kusoo ururaya wax su-aala qof aan inahaa fahmin ya maxay amaahi dahabka dahab iyo lacag layskuma amaahan karo so inaga nidhi waxaa shardiga in amaah la-aan lagu heshiiyo naqad labaduba waa amani ciladii ribaday wadaagaan ma jirto laakiin haddaad dahabka dhar ku bedelanaysa ama raashin ama geel ama gaadi ama dhul marka waad amaahan kartaa waayo riba ma dhex marta labadaas waay intaa haddaba aynu akhrino wuxuu yihi wainamaa yakuunu ay ariba ribadu waxay ahaato oo ay gashaa uun fii beyci dahabi dahabka iibintiisa iyo wاlfidati fidada iibinteeda iyo wa fii bayci اlmaطcuumaat iyo waxyaabaha la cuno idan riba maxay gashaa gebigeeduba dahab iyo fido amaana maxaa dahab iyo fido maxaa la xukuma baynu nidhi lacag iyo o dhan shayga labaadee gashaana muxuu noqday almaطcuumaat wixii la cuno yana sida loo cunistiisa dee loo qastiye oo iidaan baa laga dhigtaa ama quud baa laga dhigtaa ama faakiha laga dhigtaa ama waa laysku daweeya daliilkuna waa xadiidka lixdaa shay ee ribadu ay gasho sheegay lixdaa shay labuun bay u qaybsamaan maطcuumaat oo wax la cunaa iyo amaan oo dahabkiiyo fidada laga sheegay lacag iyaguna waa la xukumeen waay walaa yajuusu wa calayhi taa marka wax lagu dhiso laa yajuusu ma banaana walaa yasixu ansixi maayo baycu dahabi dahab in lagu bedesho lagu iibiyo bidahabi dahab walaa fidati fido in lagu bedesho ee bilfidati fido kadalika saasoo kale ansixi maayo ilaa mutamaahilan inay isleeg yihiin mooyaane haddii dahab dahab lagu bedelaya maxaa shardiga baynu idhi isleekaansho naqad iyo taqaabud in lala kala wareegay intaan la kala tegin haddii fido fido lagu bedelayana saddexaasaa shardiga ka warrama haddii dahab iyo fido laysku bedelayo saddexa shardi waxaad ka reebtaa uun isleekaanshaha waa la kala badin karaa ila laba jinsi bay kala yihiin marka saddexdii shardi ayuu inoo sheegay oo wuxuu ihi ilaa mutamaahilan inuu ilaa kownahu mutamaahilan mid isleeg inuu yahay mooyaane oo la hubo isleekaanshihiisa haddii dahab dahab lagu bedelayo micyaarkiisa halbeegiisa saxda ah oo miisaana waa inuu isku leegi oo ma odhan kartid inuu dahabkaagu uu jajaban yahaye tobankaagaa garaamee jajaban waxaan kuugu bedelayaa shan garaam oo hagaagsan la jacab iyo hagaag iyo qualit iyo waxaa laga eegi maayo waa inuu garaam ahaan isu leekaado warcad ma markaa qofkii dahab jajaban haystaa siduu dahab ugu bedelan karaa hagaagsan ila mid leeg loogu bedeli maayo dahabkiisa lacag ha ku iibiyo kadibna lacagtiisa dahab caadi ha kusoo iibsado xalkiisu waa sidaas waxaa haddaba jira oo masale iyaduna muhiima oo dadka badankooda aanay ku baraarugsanayn dahabku wuxuu leeya wax loo yaqaano ciyaaraad yana ciyaar amanta cashar ciyaar waaxid cishiriin tinain o cishiriin arbaca o cishiriin inaga maqalade dahabka nooca nooca siddeed iyo tobanka nooca koob iyo labaatanka nooca labiyo labaatanka nooca afar iyo labaatanka dee dad baa kala yaqaan inaga dahabow dahab ma tahay un weeyaane sooma dahab haddaba sideed iyo tobana dahab koob iyo labaatana oo miisaan ahaan isu laagma laysku bedeli karaa may layskuma bedeli karo oo maxaa laysugu bedeli karin waa inaynu fahanno marka laleeya koob iyo labaatan sideed iyo toban labiyo labaatan afar iyo labaatan noocyadaa loo kala sheegayo noocyadani maxay ka yimaadeen waxay ka yimaadeen nisbatu dahabi fiihi baa kala badan oo nooca sideed iyo tobanka inta dahabee ku jirta iyo nooca koob iyo labaatanka inta dahabee ku jirta kala badan marka isleekaanshahoodu muxaqaq maaha mar hadday noocyaba kale yihiin layskuma bedeli karo walow miisaanha isu leekaadaan waayo hadee jeer wax kalaa ku jira dahab khaalisa maaha wax kalaa ku jira marka inta dahabee ku jirta ayaa kala badan waay naqdan ay wa kownahu naqdan inuu yahay mid naqad lagu heshiiye mooyaane manaa amahlaan shardiga saddexaadna muxuu ahaa kownahu maqbuudan inuu yahay mid intaan la kala tegin la kala qaadanaya mooyaane oo nabiga hi laa tabiicu dahaba bidahab ila mila bimil dahab dahab ha ku iibinina inuu isleegiye mooyaane walaa tushifu bacduha calaa bacdin ha kala badinina wakadalika alwariq oo fidadaana saasuu hi nabigu alay salatu asalaam walaa baycu mabtacu xataa yaqbidahu buu hi walaa yajuusu ma banaana ay lilmushtari qofkii iibsaday uma banaana baycu maa shay inuu iibiyo ibtaacahu uu iibsaday xataa yaqbidahu ilaa uu guddoomo uu la wareego raashin ha noqdo ama wax kalaba ha noqdee masale muhiima iyadu ribadii waxaad si gaara uguma saabsana waa shardi guutani oo qofku shay hadduu iibsado noocu doonaya shaygaas ha noqdo kuwa ribadu gasha ama kuwaanay ribadu gelin ma sii iibin karo ilaa si dhammaystiran uu la wareegayo soo maydaan fahmin masaladaas waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi man ibtaaca طacaama falaa yabiicu xataa yastawfiyahu qofka raashin iibsadaa yuu sii iibin ilaa cidduu ka iibsaday uu kala wareegayo ida btacta baycan falaa tabicu xataa taqbidahu haddaad shay iibsato ha sii iibinin ilaa aad la wareegayso aad guddoomayso ibnu xibaan baa wariyey riwaayaddaas marka raashinkai waxyaabaha kaloo dhamina waa isku mid tusaale guri baad iibsatay gurigii qofkii aad ka iibsatay baa weli degan ma iibin kartid jagadii baa la mida raashin baad iibsatay qofkii aad ka iibsatay bakhaarkiisibuu weli yaallaa cid kale kama iibin kartid ma banaana gaari baad iibsatay macradkii aad ka iibsatay baa weli gacanta ku haya ma sii iibin kartid walihada khaladaadka dadkeenu ay galaane maanta waxaan muraabaxada la idhahda bunuugtii ay ku dhaqmaan ay soo kordhaysay waxaa ka mid a qof baa bangi u tegaya oo odhanaya gaari baan doonaya inaad ii iibisaan waa kuu iibinaa bay odhanayaanoo dee macaashna waa ku saaranayna masalada asalkeeda marka laga yimaado xataa culimada banaysay shuruuddii ay u dhigeen baa laga yaabaa inaan la ilaalin shuruudda waxaa ka mid a horta bangigu adiga waa inaanu kaa iibin ilaa isaguu iibsanayo laakiin inuu bangigu heshiis iib kula galo isagoo weli shaygaan sooba iibsan hada laa yajuus waa beyc maa laa yamlik waxaanu isagu weli yeelan siduu kaaga iibinaya waxaa kaloo shardiya markuu iibsado inuu la soo wareego isagoon la soo wareegin oon guddooman kaama iibin karo sida xadiia aad ku maqlayso iminkana maxaa dhacda in dukaankii ama macradkii ama bakhaarkii qalabka dhismaha lacagtii ay u shubaan oo adiga ay kudhaahdaan ka qaado kaama iibin karaan ilaa iyagu ay ka raranayaan ciddii ay ka iibsadeen oo qabdi uu dhacayo waxaa la isweydiin karaa xikmadda ku jirta waa maxay qofku shaygu uu iibsaday isagaa yeeshay inuu iibiye maxaa loogu diidaya iyadoo weli ciddii uu ka iibsaday hayso waxaa loogu diidayaa waxaa la rabaa inaad awood dhammaystiran u leedahay shayganaad iibisay inaad wareejiso soo maa sharitaas shaygii aad iibsatay haddii qofkii aad ka iibsatay uu weli gacantiisa uu ku jiro sooma dhici karta inuu ku dafiraba oo kudhado waxba kaamaan iibin orada naga tag qofkii aad ka sii iibisay maxaad ku wareejin doonta markuu arko adigoo iibiyey oo ka macaashay sooma dhici karta inuu damac galo oo idhaahdo waan ka noqdayba iibkiiba markaa qofkii aad ka iibisay maxaad ku wareejin doonta sababta loo diidaya waa taas haddaba su-aasha halkan imanaysaa waxay tahay goormaa la odhan karaa shaygii waa la guddoomo waa lala wareegay shaygay ku xidhanta shaygu hadduu ya wax gacanta lagu qaato sa lacagyowgii oo kale iyo dahabkii iyo waxyaabahaas qofku wuxuu qabdiyuu guddoomay mar hadduu gacantiisa galaba khalaas meeshii ha dhex joogabe mar haddaad sariflihii doolarkii ka qaataad jeebkaaga ku ridatay ama gacantaadaad ku haysato cid kale waad kasii sarifi kartaa da waad gudoontay isaga gacantiisuu ka baxay hadduu shaygu manquul yahay wax qaadis iyo raris u baahanna ciddii kaa ibisay meesheedii markaad ka rarto meesha doonaysid geeyo suldadiisi iyo maamulkiisii uu ka hoos baxo markaasaad guddoontay hanti ma guurta hadduu yahay ka warrama jago guri bakhaar waxaad guddoontay qofkii kaa iibiyey shaygii markuu idin kala dhex baxo hadduu deganaa uu ka guuro hadduu weli degan yahay maad guddooman alaabe haddee u taalle u ka rarto furayaashiiyo wixiiba uu kugu wareejiyo markaasaad sii iibin kartaa innaga maxaa dhacda nin baad jiga ka iibsanaysaa wuu iska dhex degany iska degan waa odhanaysa intaan u baahanayo mid doonayaa kusoo marayo markaas koona iga iibiyo saad kiioo degan baad ka iibinaysa ma ma kuu bannaano inaad iibiso weli jagadan maadaa qabdiyeba gacantaadaba may soo gelina hadduu idhaahdo ka warra waxba kaamaan iibin oo ku murmo ninkaad jigada ka iibisay maxaad ku wareejin soo in lays haystaa sidaa iminka dee in badan dhacdo maxkamado in la iskula jiraa soo dhici mayso waay wuxuu yihi walaa yajuusu ma banaano walaa yasixu ansixina maayo baycu laxmi hilibkii in lagu bedesho bilxayawaani xayawaan nool isku jinsi ha noqdaan ama kala jinsi ha noqdaan soomaalidu aad bay taa ugu dhaqantaa oo ninbaa halbaa ka cabaysa ama way xanuunsanaysa haddii neefka xanuunso way iska qashaan soomaalidu caafimaadka waxa aad looma eege dabkaa dilay bay dhahdeen deetana hashii buu odhanayaa dadkii ka iibinaya inta badan lacag lama hayo oo miyi baa la jooga ari baa loogu bedelaya aduu lugtaa qaado wan saddex jira keen aduu waxa weyaan jeenigaa qaado intaa keen aduu feedhaha qaado hada laa yajuus ma banaano taas isku jinsi ha noqdaan hilibka iyo xayawaanku ama kala jinsi ha noqdaan la iskuga bedeli karaba waayo isleekaanshihii baan muxaqiq ahayn xayawaan nool xayawaan nool waa lagu bedelan karaa laakiin hilib iyo xayawaan la iskuma bedeli karo oo nahaa can bayci laxmi bilxayawaan rasuulku calayh isalaatu wasalaam xadiidka xasankaa wuu diiday in hilib iyo xayawaan la isku bedelo wayajuusu waxaa bannaan baycu dahabi dahab in lagu iibiyo bilfidati fido ama lacagba dee mutafaadilan xaala yihiin kuwa kala badan de waa kala jinsi waa nagn ma hadday kala jinsi yihiin waa la kala badin karaa naqdan xaala yihiin kuwo naqad lagu heshiiyey xaala kownuhu maqbuudan baa iyaduna shardiya in lala kala wareego intaan la kala tegin wakadalika saasoo kale waxa ah almacuumaatu waxyaabihii la cunayey oo hadday kala jinsiyiin waa la kala badin karaa laakiin labada shardiya kale mar walba waa la rabaa oo ah in naqad lagu heshiiye iyo in intaan la kala tegin la kala qaato laa yajuusu ma banaano bayculjinsi jinsigii in lagu iibiyo minha jinsigaas xaalo uu ka mid yahay waxyaabaha la cuno bimilihi isaga oo kale in lagu iibiyo oo burkii bur in lagu bedelo ama timirtii timir in lagu bedelo ma banaana ilaa mutamaahilan inuu isleeg yahay mooyaane mar hadday isku magac wataan oo la ysku bedelayo macuumna ay yihiin waa inay isleekaadaan naqdan inuu yahay mooyaane mid naqad lagu heshiiyey maxaa kaloo shardiya taqaabud intaa la kala tegina in la kala qaato wayajuusu waxaa bannaan bayculjinsi jinsigii in lagu iibiyo minha xaalo uu ka mid yahay waxyaabaha la cuno bikayrihi midaan isku jinsi ahayn oo bur iyo shaciir waa kala jinsi shaciir iyo tamr waa kala jinsi waa la isku bedeli karaa mutafaadila xaala ay kala badan yihin mar hadday kala jinsi noqdaan waa la kala badin karaa naqdan xaala yihiin kuwo naqad lagu heshiiyey oo xuluul iyo taqaabud waxa weeyaan uu jiro walaa yajuusu ma banaana bui walaa yasixu ansixina maayo baycu lharari iibka hararkuu ku jiro hararku waa maxay waa jahaalaة اlcaaqiba waa shayga ciribtiisa dambe aan la garanahayn marka hararkii waa shay tusaale ahaan macduuma in la kala iibsado waxaan jirinba oo hal shaydu nirigta ay dhali doonto ama awrka dhali doonto midhaha beertayda ka soo go'i doona iga iibso waxaa la mida caanaha neefkayga laga lisi doono wax in la heli dooniyo in kaleba aan la garanay wey ma banaana ama inuu idhaahdo neef arigayga ka mida baan kaa siiyey konton dolar neefku ku noqon doono lama garanayso lama garana ma banaana haygii haddaan if isagii waa la garan lakin sifadiisi haddaan la garanayna waa la mid marka baycu lharar ma banaana oo hadhow toole wuxuu keenayaa isqabsasho waxaad tihi neef adhigayga ka mida baan kaa siiyey konton dolar hadhow buu neefkii u weynaa soo qabsaday adna kii u yaraabaad soo qabatay soo muran maa muranka maxaa keenay qaabka marka hore wax loo kala iibsaday baa keenay wuxuuhi waxa jeebkaygaa ku jira labaatan dolar maad iga siisan markaasaad tihi ha waan kaa siista markaasuu soo saaray furo gaadhi uu ka guuray ma furaan siistaa labaatan dolar waxaan ku falayaa furaa soo isqabsan maysaan sababta loo diidaya waa ta waxaa majhuulkee wuxuu iyo aan la garanayn cayntiisii baan la garanayn sifadiisii baan la garanayn wuxuu noqon doonaan la garanayn intaas waxaa ku jira harar baa ku jira kimaarku isagu waa isaga laftiisu ma banaana khamaarka waxaan dhaha qimaar baa la dhaha fi lugat alcarab ma banaana qimaarku markaa waa qofka inuu xoolo bixiyo xoolo inuu dhigo siuu xoolo ugu helo inuu ku helo iyo in kalena ugu dhexeeya waa ararka laftiisa naha nabiyu can اlarar buu soo gelaya de iminkana khamaar electroniaba waddankeena lagu sheegayo dad fara badan lagu dhacay oo dad meelaha jooga ay lacag dad badan kaga gurteen mushkiladduna waxa weeye dadka xoolo jacaylkiibaa ka qaalib noqdayoo dabeetana marba jar bay iska xoorayaanoo arrimaha kama fiirsadaan jiifoo jaq bayna soo martay foregas bayna soo martay mid walba dadka waa lagu dhacay malaayiin baa waddanka lagaga urursay dadkuna had iyo jeeraale marka loo sheegayo ma maqlaan dhowr baa waxoogay loo sii daynayaa si dhowrkaa waxoogayga loo sii daynaya waa laaci loo dhigayay sakaarada la dabayo waxau hi hebel baa foregaska ka helay shan boqoloo kunoo doolar shantaa boqoloo kunoo doolar waa laaci hadda la soco inta dambe oo dhan baa la rabaa in lagu dhaco jiif oo jakdi imisaanu intaanay fashilminaanu ka qili imisaan khudbad kaga hadlo dadku nimay dhegaysan jirin marka dib wallahi waa tila inoo sheegay berigii marka qofku hadii jeeraale waa inuu noqdo qof indheer garad ahoo waxyaabaha aada uga fiirsan ilaa imikay socdaan qaar noocaas qofkii la odhanaya shirkad baanu nahay alaab baanu markaa iibinaa alaabtaasaad horta labaatan doolar baad isku diiwaangelinaysaa lagu odhanaya maxaa iska diiwaangeliya hadda shirkadii wax jira mabaahaba labaatankaasaa lagaa qaaday horta labaatankaa maxaad u bixinaysaa si aad lacag u hesho inaad hesho iyo in kalena waad udhaxaysaa khamaarkii labaatankaasu khamaari ka bilaaba markaas haddan lagu odhanayaa alaabbaad iibsanaysaa tusaalahaan dawa'a ama wax la ysmariyo laba boqoloo doolara alaabta maxaad u iibsanaysaa ma alaabtaad rabtaa ma dawaad u baahantay ma alaabta laftaa isticmaalaysaa maya wuxuu u iibsanayaa in labadaa boqol wuxuu bixinayaa si uu lacag u helo intaa dabeed aya maxaa laga rabaa waxaa lagaa rabaa inaad dad keento dad kala dad baad soo jillaabaysaa iyagana lacagtan laga qaado qofkii aad keentaba intaasaad ku leeday baa lagu leeyahy lacagtaadii baad bixisay dadka aad keeni doonto lacagtooda si aad wax ugu yeelato inaad dad heli doonto iyo in kala garan maysid kuwaad heli doontaad soo jilaabi doontaa intay noqon doonaan garan maysid waa khamaarkii